December waa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetan runta iyo wixii xaq ah allahna waafajiyo waxaan galabta halkan ku duubayaa gabay qaafley ah oo dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca mudug caan ku ah gabaygaa waxaa tirihi nin isna aada caan u ahaa waqtigiisii iyo kadibba aadna loo wariyo hadaladiisa iyo murtidiisa ninkaa oo la odhan jiray ayax maxamed dhowre dagaalo ayax maxamed dhowre dagaalo wuxuu la degi jiray ama ay horadoodu la degi jireen niman cumar maxamuud ah oo reer khalaf gaar ahaan nimanka la yidhaahdo reer xasan samakar ayaa weligood ay la degi jireen ka mid ayay noqdeen quud iyo qaaraan iyo wax walba oo laba qolo oo soomaalihii ay isku raacaan wadadega labada reer wuxuu had yaa jeer keenaa in ay xooluhu isku meel daaqaan ceelkana ay wada tagaan dabadeed lo-dii reer dagaal iyo lo-dii reer xasan samadabasho ka mid ah ay leeyihiin oo isku jirta ayaa maalintii dambe meel la degay dabadeedna lo dhashaday ahayde waa soo insaarixsay in la yidhaahdo caligaas oo ayax adeer u yahay ayaa loo yacceliyey dabadeedna sida muuqata kolkii uu maaro u waayey oo qaylo iyo qob ku celi waayey ayuu halgaad iyo ul u qaatay saxuu lahaa yuusuf seed oo reer casanka madarka ka mid ahaa ayuu markaa halgaadii la helay oo halkaa ku jabay sacii reer dagaal waa iska qasheen maadaama aan la kabi karin oo usan kamba lahayn yuusuf seed sicii ayuu sheegtay oo ku dacwiyey reer samanka khalafkii kale waxay yidhaahdeen yuusufow sacaa iska ilowo sanadka qaado mar hadduu nimanka uu ka baxay ay yihiin reer dagaal oo aanu degmo wada ahayn shan ilaa lix awoowe yuusuf waa isa soo taagay oo waa diiday sicigowna reer dagaal gaar ahaan reer maxamed dawle ku qaanabay niman reer samakar kharafka ah oo la yidhaahdo reer cagaal bayr oo arrintii ay la xumaatay ayaa toban sako sicii ka bixiyey halkii ay reer dagaal ka bixin lahaay arrintaa oo jirta ayaa maalintii dambe caligaar waa wiilkii saca jibin jiray wuxuu gaalkacya la aaday safarkii isagoo gaalkacya la jooga ayaa waxaa arkay yuusuf seedkii saca lahaa yuusuf seed dacwo ayuu ku taagay iyo qabsi ninkii la ohan jiray caligaas waa la isugu yimi oo odayaal baa isugu yimi wuxuu yidhi ninkan sacan leeyahay ayuu iga jebiyey caligaas la yidhaahay aantiisii ayaan ka rabaa caligaas ugu hambaaliyo wuxuu shacab waa fubaa oo waa igu jabay waana qalanay laakiin rag odayaal ah oo reerkii ama kanimid aniga iyo isaguba odayaal oo ah ayaa arrintii galado toban kako ama toban dago ama toban cali ah ayay takiiyan galay minku wuxuu yidhi waxaan kala ka qaatay de wax odayaal iyeen doon ma jiro ayaan ku doonay halkii ayaa dalinkaka oo kale caligaas lagaga qaada markaasi halkaa ha joogo muddo yarta sadanka aanu ka hadlaynaana waa kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii bilogoodii ilaa afar iyo soddonki meelaha meelaha oo sidii u wada degan ayaa laba dumari midna uu qabo maxamuud xaashi cali baqee xasan sana midna uu nin wada mugaahi qabo aree waa caws doonte iyo cawskii ku maqan ayay waxay heleen karti buubaal ah ama baxsan ah dhabankaasna injiilka eegaan waa markii ciisa kale sheegaysanayeen xoolihii beeraha kala gala waxay ahayd waxaa loo qaadan jiray wax kastamir ah oo baari malahay labada dumar ahayd sidii ayay soo wadeen waxay keeneen reerihii halka ay ka yimaadeen waxaa reeraha ugu xogay reer ayaxa reer ayaxa ayay inta biyo ka cabbeen caano ka dhameen sidiina kaga tageen ma ay wadaan halkii warasigi xerada ayaxa sidaa ayay ku galan laba bilood iyo siyaado haddii ay helanayeen oo waxoogaa reer ayax ka mid noqday ayaa maalintii dambe waxaa la yidhi saddexdaa xasano saddexdeedii waxay waxay falisay sidii baayida ahaayoo naadigu ay soo heleen ayax maxamed dowle ayaa haysta oo dhan maxamuud malaha halkaa ayaa wax ka galeen diin buu soo diray oo wuxuu yidhi ayax isagoo sida gurigiisa jooga ii soo dhiibi ayax wuxuu yidhi warbal iska noqo aniga iyo maxamuud baa iska arkayna arrinta uu yaabay wiil golaha fadhiyey oo in ayax ayaa warkaa markii u maqlay ka kacay sidii hoggaan ku dhigtay oo niman reer geelii hore xasi ogaay maxamuudan sidii inuu maqan yahay oo wiilo tegay ayuu maqlay sidii xuganba ayuu kalihii reer ayax ridda kasoo gursan wuxuu yidhi waxay xigaeen iyo daraaqay intaas xigayadiisa naaguhu iga xigan kuwada waana iga xaaraan maana sii foofin ayaxa waxyaaba hasigii nasiib ayaxa wuxuu yidhi xoog waxaad iga qaada iyo xaq waxaad iigu hesha waxaan ahay iga heliisa gulaan iyo buuq baa dhacay so inay odayaashii reerka soo dexgalaan ma aha maxamuudan sida hadlaysiiyo waxaan ahay oo yidhaahdo ayaa laga waago waxaa la yidhi marka haddii arrintu sidaa noqoto oo maslaxo oo lagu waayo sharciga amaliyada markada oo gaalkacyo iyo daarka qaalib taga ayaa loogu gasnaqay hala yeelo ayaa la yidhi gaalkacyaada labada ninba waa lala socdaa godaanka warisiga qaali ruuska oo dhinacaan ahaa arradaa muligsadaanka ayaa loo tegey maxamuud aldacwi baa la yidhi maxaad ku haysataa ayax maxamuud wuxuu yahay ayaxa waxaan ku haystaa kasi naagtaydu lahayd aniguna aan wakiiluga ahay wiilkiisuma baxay ayaxu maxaad ka heedahay soo maa ayax wuxuu yidhi waxnaagtiisu leedahay gacantayda allama gelin wiilkayduna uu leeyahay xoole uu leeyahay ma garan isagu inkiraartii sheegasho ma aha in sharcigu sida uu arrintaa ka qabo la yeelo ma aha oo waa maxay waa sida rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam albayinatu calaa man idacaa walyamiinu calaa man ankara marag waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya dhaarna ii inkira ayax baa noqday ninkii inkiray ayaxu dhaaro ayaa la yidhi ma dhaaranaysa afar iyo tobankiiyo boqolka baaralyada ayuu xabka siiyey waata ka xumaaday oo dhaartii runbiga doon midna kuma sama ayay soomaaligu tiraahdaa markaasou arrinama tegin ayax go-aan buu gaaray kolxaasad sanadar dambe ee ay ku jiraan inuusan ku jirin ayuu go-aan gaaray oo xaggeebuu u guuraa maraxaan iyo reer diini ayuu doortay ninka la yidhaahdo reer surya rafaan oo reer wasama ah ayuu markaa go-aan ku gaaray ha yeeshee iskama guurine taariikh buu reelay gabaygan soo socda waan marin doona ayuu maalinta ah ayax maxamed dowle sidii waladaa caanka noqday oo ay soomaalidu ka qabsato waa qaydar lowkaaga go-ay talada qaarkeed ama ay haddana ka qabsato dayd kale isna caanaho qabkaad midig la soogtaan rag way isku qatalmaysaa wargalaygaas oo aanu isleenahay waa dhan yahay muddo haddaanu raadinayna kadib inagii aan isu keennay ayaanu halkan garab ka marinaya dhegaysi wanaagsan magacaasi ayax maxamed wuxuu yidhi indhaweyd bayaataanan qudin qaaradii gabadee waa ka dhaqanaaneetan iyo qabadkii dayroodee markii idinka qaarkiin gamcaha laygu soo qubayo sida qawdhan iyo goomi baan uga xoseeyaawe qamaan iyo sidii weerar baan uga qurxeeyaawe qaraaboy ima qabo caawa waa soo qadimayaawe qubiso waa qormada reer xasana qawlan maqashiiyey qodob kalena waa duniyadii dabaan ka soo alleeyey qubi waa qormada reer xasana qawlan maqashiiyey niman yahuumaatiyo kaladuwaasroone waxba lama qashee hadalkad waa la isu rooxaaye farda kala quluubayni rabaqad uga tuuraane qoomaale orodkay sidii qumaya roortaawe quluubtii gadoo kala godaa way isu quruntaawe adbasareeba waysqoonsan jiray tan iyo qaabiile qooraha waxaa looga sinow waysku wadaqayre qawaaniinku waa inuu nin rabi kula quwoobaayo qawaaniinku waa inuu nin rabi kula quwoobaaye rabbi labadu kala qaadayaa hurux ma yeeshaane wax kaqoonsimaadkeen ahaa qaadistiisa cao qarankeen wuxuu jabay markii qaalu laysdabaye naftaa laga qalbada ruuxyamiin qoorta loo suraye waa kaa qamniyada dibnaha qooni kaga taale muxuu qoniyey maxanuud hadduu qowmas yahay haddaan ka yuusuf dhuuxi qasbahay ina dhisaafaynin oo aan geela qaawiya idin la iga qaadaynin haddaan aniga qowl iyo hoggaan laygu qabanaynin walayarid ninkii iga damcaa wow quluubsamo qodob kalena waa dunyadii qaban ka faalleeyey qoonkii wadaadkaba baryaa ee baqoorsadaye afarta qalbadood iyo marbay duniga qaateene kuman qowragoo iyo lugbay cod u qalqaareene rag tawxiidka qoraaya bay ka qarsax siiyeene qorax saacad joofiyo barqaa qaamuskood gara ee cirkaa lagaga soo qayay bastaaf gaalku soo qubaya jababeedna qoys lagama arag toban qof mooyaane ma jeerteen qaraabiyo qol iyo kala qareen waaye caligariiqiyo xooro iyo waayey quruxdii iyo qaashkii ku dhacay aadan buu qaaxadii jarayo qabaalkii furoobay lahayd waa yar qowlalay qurux iyo waxaa cali ka dhacay qabax qaraareede talaatiin qurgo-ay lagama siin qayd maraykanahe qarka ina bulluun baa lafaha qarax la noobaayo waxaa eer cadqaacu uga karay qaawin dabareede waxaana qoola buus dhigay suryara qooku loo dilay qalbi malihi shaybaan hadduu qaalibkaa yahaye waa qaydar low kaaga go-ay karada qaarkeede qayaad iyo horaad bahara samemadiisu qoonteene gabdhihiina nimankii qabaad kala qasowdeene wax qiraara inaad uumiyuu kala qorowdeene qabkaaad midig la joogtaan dad way isku qatalmaysaa qurun baa awowdiin lahaa qoonu raaciyahe qolqolkiina nimankii fadliyey qoysna laga waaye qaansheegad buu kaaga tegay qoonka reer amare dumasoo shalaa loo qirtaray qaranjahoodiiye qasdhac lagama siin koray ku sahay qaalin moordiyahe waxa wadalmagona kaaga qumay waa ku qoonsaday dabkii ina xaliinoo kalaad iga qoraysaane ninka shaqaykii loo xuulayoo qoysay baanahay haddaan qaranka reer diini iyo qolo kaluu meero qarax iyo haddaan ari cajabo qaali baan noqone marka awsamaan soo qabsado uu tashaana hayo ragoosa kula qa ragoosa kula qataariyo xidoo kula qaraamaada qaalmaha kangeeliyo dharkoo qaadashiyahooda oodaaro nabadkeeda iyo qoolas labankeeda quraacdii arooxiyo barniga lagu qaxwaynaayo qumba subaga qaabuuli iyo qadow la heenseeyey qayliga qasaasaha leh oo bari lasoo qaafo waa yeelka taladuu qasharay qodobka loo aaso qaabkayda dureereed hadday qalla kora wado dhallinyaro qamaan waaranayo qalabka boodaysa waxaan adiga kugu boodin jiray qolo karaansiina qalankaha maroogida ninkii waaye lagu qaysay oo toban haruub oo qarsaran eebba kaga quujsay butadiiyo qamiinyada ninkii labada lagu quuray oo qoor dambeedkii candhala soorta kaga qaaday oo caanihii quboo ilmadu qoysaybaad noqon qabiisiyo nikaax naagaha qaasa mixirkii iyo qabaannimo ninkii ugadan iyo u qataal marada qadarka ilaah iguma qaban gorbay xeradaye wayaan aniga xaaso aani qaban la igu soo qaadin walleese niman qabaayiilahaan qoonti kala waayin walloo qayla geys niman ah baan orod qaslayn waayin walloo qodaxinimay heeday baan qoondin kari waayin walloo qaaxinimay haysadaan soo qusuxi waayin walloo madaxnimay qabatay baan dhigid ku qoyn waayin walloo reer qabsiyo haw dagaal oon ku qaban waayin walloo naag qabweyn iyo rag baan dara heshiinaynin walloo naag nin hore soo qabtaan qawsin laba waayin walloo qoyska sariroolahaan waana burux yeelan walloo naag qabow kaa heshaan qabaso kaa daynin walloo minaan qur-aan dhigan nin baan qaali noqonaynin walloo minuu ilaah quuliyaan cigika qaadaynin walloo minuu ilaahay qabsaan qora wax siinaynin walloo tuug la daba qoombiyaan qoorka xogi waayin nin khasaaro galay baan wallee qoomama ilaawin wallee ninaan isqabanow wanaagsigama sii qaadin ayuu yidhi ayaan camal dowre ilaahow ku naxariso waa tahay gabaygaasi haddii uu dhacay mafadhigayaal sow kala go iyo kala geedi maaha waa guuraaya nimankii uu gabayga ku sheegay inuu u guuraayo ayuu u guuray reerkiina nimanka la yahay waxaa la yidhi aada baa halkaa ah loogu daraseeyey xoolana waa la siiyey inaan la ekaayeenba ayax wuxuu ahaa nin dhinac walba xanaqaadka ah nimankii ula deganaana hawlo badan ugu filaa wax alla wixii rag laga fiso oo waxtar ah nin leh ayaa lagu sheegay hadday noqoto dagaal hadday noqoto dood hadday noqoto xaasanka biyogeed hadday noqoto aftahanimo intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa waatan qolo walba oo soomaalidii hele rag u gabiya oo haddii loo soo gabiyo ay qalo kala usoo gabayda u tawaabici ayax wuxuu ahaa nimankaa rag kala ninka xagga gabayga ugu qaabilsan oo markii lasoo gabiyo oo qolo kale ay soo gabayda isagu ka jawaaba waxaa layidhi muddo kadib ayaa waxaa u yimid dagaal cayne ninkii la oran jiray oo ay xiriir gaara lahaayeen dar qalabkana ahaa lana sheegay inuusan joogin markii ayax garoobay ee la xumeeyey uu maqnaa markii uu yimidna uu rag uu ku jiro isagu hor socdo ay ayax soo dooneen oo wafki ah dhulkii uu deganaa ayaa loogu yimid waxaana laga codsaday in la xaal marinaayo sidaa darteedna uu reerihii uu ku noqdo ayax ayax taa waa diiday waxaana muuqata arrinuu isagu dixdan gaaban ku sheegi doono inay jirtay oo ah in niman walba hantaa waxooa hagaarka ay usoo gabiyaan reerihii dabadeedna wax u jawaaba la waayey taa keliya looma qaadan karo waxaa loo doonayay ayax inay tahay sidiisa kale raganimadiisa iyo waxtarkii uu ahaa iyo ceediska maylid la sheegay oo ku jirta meesha intuba waa laga yaaba ama waa caddahay in dagaal cayna u yimid dagaal waa ina axmed saajin iyo sanakras wax kastoo loo doonayeyba ayax maxamed dowre waa diiday inuu ku noqdo reerigii mana diidin gabay ayuu halkii ka tegey gabaygaas oo aanaan hayn inahan tuura gooryada ah oo dhowrka tugo ah ayaanu ka sheegi doonaa waa gabay reer sida muuqata laakiin cid haysa oo dhammaan u haysa ilaa hadda ma hayno sidaa darteed inta aanu hayno ayaanu halkan qabanayna wuxuu yidhi sidkay duumay diis iyo cirada beerta ka caddaatay wax digniinta badan ii socoto waa da-daanahaye cibaalow dadkii wada ogaa saad ka damacdeene waa kaa digsoon yahay nasluhu dir iyo dhaarooda dirhamnimanan kuu quurahayn dahab haddaad siiso dariskooda nacay reerihii danaca waalaay aniguna dugmiga wau arkaa daahir yaa shamise nin la duubay hadalkiisii waa duuban harahayne waa dawgii uu yuusuf cali iiga soo digeeya dagac iyo wanaag baan ka helay delis ma eexaane reer jiiniy oo iyidhi waa ii dabaaldegayo dirhamnimanan kuu guurahayn dahab haddaad siiso dariskooda nacay reerihii damaca waa laay duufaani hadday idin gashoo laydin dagaljuugo dumarkii carruuraha ah baan ruuxna laga delinin dhibku iima noqo ninaan kalgacal iiga duxahayne ama diinay weligeed inaan dawla soo maroo caawana waxaad iigu dubi waan kudiyo darane wax dhan baan dagaal iyo afxumo dilad ku taagnaaye wax dhan baan waxaan ii danayn aan dad soo iriyo iska diiday reer hagar haddaad igu duraysaan dabaylahasan ceelkaa waxaan loogu bacashoogin waddan kaa raaco goostaan damcaan qora ku duufaayadii saaxiibkiisna sidii u cadoo go-ay sidaa ayuu ku raxlay oo ugu tawaaday muwarbaayaan oona sababa halkeeda deganaatu ma aha taasna halkaa ayaanu ku dhaafay